asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta xubinta murtida maantana waxaa badanaa halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinta murtiduna waa xubin waxyaalo fara badan ka sheekaysa waana xubin meelo fara badan gacma gacmaysa ama farta ku fiiqda meelaha farada badan oo ka mid ah nolosha dadweynaha nolosha dadweynaha markaan ku leeyahay waxay ka mid tahay nolosha soomaalida waxayna khusaysaa meelo badan ka khusaysaa ama ay xidhiidh kala leedahay marxaladaha farada badan ee kala duwan ama iska gediya ama isku soo laalaabta ama iska horyimaada ama iscaawinta ku khuseeya ama dhalashadii dariisnimada lugta ku leh waana xubinta murtida aan sida joogtada uga soo xullo afkahooda waa xubin siyaalo badan u dhacda oo mar noqota dadyaw laysbarbar dhigay oo aan isku ujeedo ahayn marna noqota sheeko toos ah oo hal dhacdo ku saabsan marna noqota haddii ilaahay idmahayo kuwo intaa ka badan oo laga yaabo inay ka imaadaan dhanka mahmaahyaha isku ladhanaha waxa weeye markaas haddii ilaahay idmahayo xubinteennan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi oo aan dhahaynaa saddex saddex uga baq saddex saddex uga baq nin qurux badan haween uga baq nin fool xunna naftaada ooga baq noloshaadana naar ooga baq saddex saddex ooga baq u fiirso waa saddex kale fog mid haween baa looga baqay midna naftaa looga baqay midna waxaa looga baqay cadaab waxaa weeye saddex saddex uga baq nin qurux badan haween uga baq nin fool xunnaa lafahaaga ooga baq noloshaadana naar ooga baq waa saddex digniinood oo kala duwan aad iyo aadna u kala dheer tusaale ninkaa quruxda badan dee haweenka iyo ragguba waa jecel yihiin ninkuna uu islaan qurux badan helo gabadhuna ay nin qurux badan hesho labaduba aad iyo aad ayay u daneeyaan waana arrin bili-aadanka ku abuuran oo lagu yaqaano marka waxaa la yidhi nin quruxsan haween uga baq waa labe nin fool xun oo lafahaaga ooga baq macnaha ninkan waa fool xun yahay waxaa laga yaabaa foolxumadiisaas karti dheeri ah inay ku ladhan tahay oo uu kartidaas kugu dhibaateeyo sidaas ayay inoo sheegaysaa tilmaantu waxaa kaloo la yidhi noloshaadana naar ooga baq noloshu waa tee nolosha aakhiro iyo nolosha adduunka labadaba way isku xidhan yihin sababtoo a nolosha adduunka waxaa lagaga baahan yahay inaad ka dhowrsato waxyaalaha aad ku mutaysanayso in naar lagugu abaalmariyo marka waxa weeye waxyaalihii naarta kuu soo jiidayey ama dhibaatada naareed kuu keenhayay oo dhan ka baq oo marka horeba intaad nooshahay ka cabso noloshaada dambe aakhirana mid ilaahay ku xidhnayd oo jannada ilaahay lagu abaalmariyo oo ilaahay baryadiisa ku xidhan oo ducadiisa ku xidhan oo dhowrsigiisa ku xidhan ha ahaato si aad cadaab ooga badbaado marka waxaa weeye saddex saddex uga baq nin qurux badan haween uga baq nin fool xunnaa lafahaaga ooga baq noloshaadana naar ooga baq saddex saddex uga baq sidaas ayay noqonaysaa mahmahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa weeye nafi nin u roon raacday waa nafi nin u roon raacday mahmaahdanu waa mahmaahyaha cajiibka ah waxaa la yidhi dhurwaaga ayaa hadduu dabin ku dhaco oo dadku ay la dhacaan tibo qofka dhahaa warka daaya tibta ayuu dhankiisa isu buusaa ama isu badiyaa waxaa weeye waa nafu meel u roon raacday ama nafu nin u roon raacday labadaba waa la dhihi karaa sababta oo ah dee naftu meesha looga naxariisanhayo ama cidda u nugul way taqaanaa iyada ayayna dhankeeda u badan tahay marka nafi nin u roon raacday waxaan kaloo dhihi karnaa nafi qof u roon raacday labadaba waa la dhihi karaa sababtoo ah qof nin keliya ma aha laakiin qof haddii la dhaho dadkao dhan baa laga yaabaa inuu jamac noqdo walow dadku ay ku kala duwan yihiin isticmaalka af soomaaliga